guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmax mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa magaalada muqdisho ka furay shir wadatashi ah kaas oo looga hadlayo mideynta laguna casriyeynayo digniinaha hore iyo jawaab bixinta deg dega ah waxaana si wadajir ah usoo qabaqaabiyey hay-adda yareynta khataraha masiibooyinka ee qaramada midoobay iyo hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma shirkan waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan qaar ka mid ah hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo wakiilo ka kala socday hay-adaha deeqaha bixiya maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirka soomaaliya waa meesha kaliya oo loo qaadan karo kaleyma kaleyma janjiga dhibka oo adduunyada ku hayo meesha forexamka loo soo qaadan karo maxaa yeelay waa marna waxaan la tacaalaynaa mataqaanaa xo abaar oo aan runtii aan ahayn abaar caadiya mar kalentuna waxaan la tacaalaynaa biyo oo runtii iyaguna na dardarayo oo dadkii naga qaadayo dunyadii naga qaadayo xoolihii naga qaadayo sodma iyo early warninkeeda runtii waxyaaba badan waxyaabaha hadda na heysto oo ama fatahadda hadda nagu dhacdo waxyaabaha aada looga faaideysta waxaa ka mid a early warninka oo runtii looga lagu helay wakti badan aan gelinay haddaanan runtii early warninkaas usan annaga aanan gacanta ku helayn amaana hawshaas soclahaynina wax badanoo hadda naga halaabay kasii badana naga halaabay lahaa marka runtii waa ku mahadsan yihiin early warning for allkan iyo wada shaqaynta runtii oo oo guud ahaan caalamka nagala dhexayso waxaan runtii u mahad celinayaa dowladda soomaaliya ama madaxweynaha soomaaliya ama oo noo shanta sanoo soo socotaa in annaga noola sodmo loo loo xil saaray in eloninka iyadu ay ay mataqaanaa soomaaliya u matasho dabcan iyo secretary generaalka oo runtii arrintan runtii soomaaliya ku soo daray waxaan aada iyo aada runtii aan aan aan rabaa inaan runtii dhaho workshopkan ama mataqaan anigoo ku hadlaya magaca mataqaanaa waxau ahay dowladda soomaaliya inuu noo furan yahay in laga faa'iideysto aada iyo aadna waa u mahadsantiin shirkan ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sidii loo mideyn lahaa ama qorshe loogu dejin lahaa fariimaha digniinaha hore ee xaaladaha isbeddelka cimilada iyadoo dalkeena ka mid yahay wadamada adduunka ee la daalaadhacayo isbeddelka cimilada